adeerow waxaan joogaa deegaanka arogow dadka degan aan ka mid ahay xalay diyaaradihii cadowgii maraykankaana soo weeraray saddex gawaari oo hoomey oo maaragteedi ee magaalada ka afureen oo maaratay magaalada ka sii baxeen magaalada ayadoo hal kilomitir aan u gaadhin ay duqoysmo ka soo bilaabeen walaala ilaa toban gantaal bay ka soo tuureen wax qofa wax ku gaarayn maa ilaahay cadowg maaratay dhagartiis waa naga badbaadiyey marka gawaarida yaa saarnaa gawaari dad maato oo shicib oo xamar ka imaaday hawmayaasha iska socon jireen waayo carruur iyo haween iyo maaragtay niman bay saarnaayeen gaari waxay ka yimaadeen muqdishoay ka yimaadeen kenyay u socdeen kenyay u socdeen xamaray ka yimaadeen bal meesha adigu ma tagta sidaasay u taallaa xaalku waa sidee meesha saakaan taga hadda aan kula hadlaaya meesha agteedaan joogaa ilaa toban gantaal bay tuureen mid ma qarxin sagaalna way qarxeen ilaa toban toban toban saamood amaata sariir iyo dhirti meesha kulli way daateen dhulkooda dhul oo maaragtay iska maaragtay bacaad buu ahaa taas ay tahayna aad bay u qarxeen dadkii maantidaaha la duqeeyay bal xaalkooda ka warran wallaahi dadka aad bay u walaaceen walaac badan baa qabaan laakiin alxamdulillah waa iska intaan hadda wax ma gaarin qofaa fariir yar maaragtay ishaan korkeeda qof oo maaragtay oo oo rikaabka gaariga ka mid ahaa ayaa ishaan korkeeda maaragtay wax yar maaragtay oo dhaawac yar ka gaaray baabuurta miyaa wax gaareen baabuurta wax ma gaarin baabuurta wax ma gaarin ilaahay maaragtay dhagarta waa ka badbaadiyey iyo bulshada dareenkooda aad u kacsan yahay koox koox bay u socdaan meesha koox kooxbay u tagahayaan hal oo gantaal ah waxaa jiray oo guri oo maaragtay toban mitir u jiray guriga waa dhexgalay carruur bay ka buuxeen ilaahayna waa ka badbaadiy waxna kama gaarin